in la leeyahay waraaqo maxayde kusubasho ama waraaqa saa'ida meel laga helay oo tviyada lasoo dhigay taas waxba kama jiraan waxa nooc kasta ha noqoto waxba kama jiraan lamana arki karayn labana maxayde daabacan karayn labana maxayde foorjargarayn karayn taa waxaanu ka qabnaa dacwo adag sharciga sharcigaananu ka qabnaa hadday annakana fuushanay in maxay sharciga la mariyo haddii qofkii keenayna ka hadhi mayno sharcigaanu marinaynaa qofka soo dhigay yidhi waraaq codbixineed ayaan helay oo lasoo foorjargareeyey wuxuu ku gafay qaranka wuxuu u gafayna dadka waxaanu ku gafay caqliyadda komishonkana wuu ku gafay marka taa waxaanu ka qabnaa dacwo weyn waana kama hadhayna waanu la tiigsan doonaa maxayde sharciga laakiinse waxaanu dadweynaha u sheegaynaa oo aan mar kasta ku celinaynaa ha la istejiyo ha la istejiyo weli waxba nagamay soo bixin annaka